xogayaha guud ee jaamacadda carabta camar muuse ayaa qiimayn liidata waxa uu ka bixiyey xaaladda dhaqaalaha ee waddamada dunida carabta taasi oo uu la xiriiriyey inay salka ku hayso islamar ahaanta qalalaasaha ka dhacay waddanka tunisiya ee madaxweynihii waddankaasi awoodda ka tuuray furitaanka shir ay ku leeyihiin waddamada carabta magaalada sharmasheekh ee waddanka masar ayaa camar muuse waxa uu uga digay hogaamiyaasha bariga dhexe carada sii kordhaysa ee dadkooda inay gaartay heer aan la filayn oo sarraysa waxa uu yidhi ruuxdii carabta waxa baabi'iyey saboolnimo shaqola-aan iyo dhaqaale xumo soo food saartay guud ahaan waddamada dunida muslimka